الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا weli waxaa inoo socday baabkii baabu dacawaat ama dacooyinkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu kuba ducaystay taas oo kale qeybihii ugu dambeeyey ayaan kuba jirnay markaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna caliy bnu cabdillaahi qaala xadaثna bnu mahdiyi can sufyaana can salamata bni kuhaylin عن كريب عن ابن عباس قال أنه قال سفyاaنku waa سفyاaن الthوري كلey سندku waa dadaan hore usoo aragnay wuxuu hi iبن عabاaس bibtu waxaan u hoydoon bariyey cinda khاalatii habaryartay agteeda maymuunata maymuna waa hooyadii ayay la dhalatay waa maymuna bint اlxaariث um اlmuؤminiin weeye dee hooyadiina umulfadl bint اlxaariث weeye haddaba waa gurigeedii waa gurigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kale wuxuu yimi habeenkaasna guryahoodu may waaweyneyn oo dee maqsinkaa keliya bay hay isagii waa yar yahay waa maxramkiisii malaa habeenkaasna waxaa dhici karta waa ogaaba inaanay hooyo ina habaryartiya salaad lahaynba wuxuu u yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal salaada uu habeenkii uu tukanayo si uu u arko taasba waa inaan yaron weli qaan gaadhin haddana dee himadiisii sarraysay daraaddeed ayuu doonayay rasuulka ilaahay bal salaadiisan uu habeenkii tukanayo siduu u tukadayo waxyaalaha kale raaca inuu ogaado markaasuu gurigii yimi dee gurigii markuu yimina way halkiibaa la seexdayba oo waa aqalkaa keliya faqaama nabiyu sala allahu calayh wasalam waa saqdi lixe waa habeenka nuskii ama hortii ama dabadiisa lafta xadiidkuba yimi intii hore rasuulku waa hurday inan yaroo da-daasoo dee margamay suu toosaa way adagtae laakiin ma seexan isagu waa soo jeeday uun uu jiifay uun qaradkii uu yimi iyo xaajadii u yimi baa ku weyneyd oo muu seexanba rasuulka ilaahay baa kacay buuhi oo dee xarakaadkiisii ugu horreeya uu markaa la yimiba waa ogaayna waadna soo jeedeen faataa waa yimi xaajatahu xaajadiisii na makaankii dee aqalka ka mid ah xaajada lagu gudanayay buu tegey xaajadaa bashar buu u tegey laftii saxiixa ku sugan waxaaba ahayd dee rasuulka ilaahay waa kaajay adugu dee xaajadiisii u tegey boolyaxa markii uu dhammaystay ayuu fakasala wejahu rasuulka ilaahay wejigiisii buu maydhay wayadayhi labadiisii gacmoodna uu maydhay uma naama salaad markaa muu tukane weli waqtigii uu tukanayay baan gaadhine rasuulka ilaahay hurdadiibu kusoo noqdo uu seexday uma qaama uu kacay ibna cabaas weli ma gamin uu kacay fa ataa waa yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh alqirbata waa qirbadii waa qarbadkii ay biyuu ugu jireen taas buu yimi oo dee waa siqaha yar weeye kii oo meel sudhnaa ayuu xaggiisii u yimi inuu weysaystuu doonayaa fa adlaqa wuxuu furay shinaaqaha xadhiggeeda waa xadhigga nafka ama naaskeedan biyaa dee waxa weeyaan laga sii daayo ama wixii dee kale kuba jiray laga furo lagu xidhayo haddaba kaas afkeeda xadhiggaa lagu xidho kii buu furay si uu biyahan uu isticmaalo fakasala uu uma tawada'a uu weysaystay wuduu'an weyso bayna wuduu'ayni laba weyso u dhaxaysa waa kan sii fasirayo lam yugsir muu badin biyaha isticmaalkoodii waqad ablaqa waanu xeel dheeraado weysadii waa ficniyeysaa lafdi muslim wuduu'an xasanan buu weysaystay oo markaa qowlkiisan lam yugsir waqad ablaqadan waxay tafsiir u tahay uma tawada'a wuduu'an bayna wuduu'ayn taas bay tafsiir u tahay marka dee waxaa ixtimaaliba rasuulka ilaahay isagoo biyahanuu isticmaalaya yaraynayay inuu tasliidkiisna la yimi saddexayntii oo xubin kastaba saddexdeedii maydhay inuu kuba gaabsaday calaa duuni halaaثna waa ixtimaal waa siu xaafid ibnu xajar yidhaaho waqad ablaqa fasalla wuxuu tukaday rasuulka ilaa salaad buu galay waa salaaddii habeennimo isaguna intaa uu eegayay waysadiisi waa kan ka warramay oo dee say ahayd waysada laba weyse udhaxaysa weyse dee biyo badan la isticmaalo lagu xeeldheeraadiyo mid aada loo yareeyo ayay udhaxayso ooba kan macnuhu lam yuksir waa jaanib waqad ablaqa haddana may hayn weyse wax laga kala tegay waa ku xeeldheeraado weyse dhan buu weysaystay ama weyse fiican markaasuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi salaaddii tukaday kolleyna deeg markaa hore intuu toosay ayuu jiifkiisii ku noqday xadiidka riwaayaadkiisa dee kala duwan uu leeyahay barhkoodta inoogu timina markaa uu toosay wuxuu aqriyey waa riwaayaadka saxiixa ku sugan aayaadkan ugu dambeeya suuratu ali cimraan ina fii khalqi asamaawaati ilaa nihaayada suurada ayuu aqriyay intuu samada eegay waana kan hurdo ku noqday markii labaadna waa kan dib u weysaysto salaad buu galay faqumtu waan kacay buuri ina cabaaste waa intii uu soo jeedayba waa intii guriga habeenkan u yimi fatamaaytna marti kale ma ahayn oo reerkoodii baa gurigii degan oo dhib kalena may jirin magaaladii degan baan u jeedaa dhib kalena may jirin ee waa arrintan buu u yimi fatamaaytu waan iskala jiidjiido dee ruux toosay oo iskala bixbixinayo wuxuu isaga dhigay si rasuulka ilaahay dee aan u qaadan inuu soo jeedo isaga eegayo waxa uu samaynayo o dhan uu eegayey ayuu san yeelay oo waan iskala bixbixino iskala jijiya si ruxu dee casiga iska biinayo oo intuu soo toosaysa isu kala bixbixin maxaan taa u yeelayay waa karaahiyata an yara rasuulka ilaahay inuu arko ictiqaadiyana cid aan nacayo ani anugu kuntu inaan ahaa taqiihi mid isaga xaalkiisa eegaya oo la socda bal lafdiganna kollay dee waa xadiidkan bukhaari iyo muslimba way wariyeen sanadkan imakaan hayna ayuu saxiixana ku wariyey bukhaari ruwaadda bukhaarina barhkood dee sanba taqiihdan way dhacday unaqibuhuna barhkood baa dhacday oo waxa weeyaan taas imaka badhna waxaaba dhacay abqiihi oo bimacnaa adlubuha inta badan ruwaadda bukhaarina arqubuhu iyadaa ugu mudan lafdigaa intooda badan ruwaadee laakiin halkan bay ruwaadda kala duwan ee bukhaaritan ku leeyihin ruwaadda bukhaari markaan leeyahnay uma jeedo raggan bukhaari suncali bnu madini iyo raggaa ka sarreeya uma jeedo ee marka la idhaha ruwaadda bukhaari waa kitaabkiisan dee saxiixa ah ayaa waxay inoo soo naqliyey dee dad kaloo ruwaadoo bukhaari ka sokeeyo inoo soo gudbiyey talaamidiisii safi rabri ugu horeeyo waanay kala warwariyeenoo iyagaa dabdiyey alfaada iyo taasiyo a'imadnoo kuwa ikhtilaaf hadduu jira dhexdooda ee way soo naqliyaan dabdiyaan kutubta qaarkoodna aad bay ugu dabdiyaan kolley malaa kuwa ugu sii dabdi fiican dee shuraaxdan aan hayno waa sharaxan dee irshaadu saari la yidhaah oo kale iyo xaafnu xajar iyana raggaasi way dabdiyaan iyaguna xagga matnigana de isagu waata uu ku dabdiya saaxib irshaadi saariya nusqo yuniniye la yidhaha imakana la madbaceeyo dee hor loo madbaceeyo dibna loogu celiyey iyadoo dee khadkii un la yar bedelay laakiin sideedii hore laba ilaaliyey ayaa ah nusqada ugu dhan ee ugu taamsan ee dee bukhaari dabdintiisa ah ninka nisbadaale ayaa lagu dul aqriyayey dabdinayay riwaayaadka qorayay isagoo waliba khadad kala duwan ku qoraya ibnu malik iyana majliskay fadhiyeen saaxibu alfiya oo wixii dee tawjiih haddii u baahda markaa luqa iyo waxyaalahaasna haddii ishkaali yimaado kolley isaguna waa joogay majliskeen bal taas haddaba waxaan leeyahay ruwaadda aan leeyahay sidaasay kala yidhaaheen waa ragga ka dambeeya bukhaari anarka kutubta shuraaxda iyo kolkol mutunta dushooda sarkhasi iyo kariime iyo mustamli iyo kushmihani iyo abudar iyo magacyada caynkaasee lagu arka kutubta waa raggaas weeyaan oo dee rag la wada yaqaano weeye rag iyo dumar rag iyo ama orana kariimaba waa haweeney weeye kitaabka dadintiisa loo kariima haweeneyda la yidhaah bal markaa haddaba iyaga alfaadaha kala duwan lahaayee ta ugu sii mudanna wa arqubuhu in la yidhaah waana macna kuwa kalena taasaa lagu fasiraya macnaa inaan la socdon xaaladiisa eegayo dee taas si aanu rasuulka ilaahay ugu qaadan ayuu dee iska yar dhigay noocan ihaam nin imaka toosay oo kale hordo iska duulinayo cajzihayo taas buu iskaba dhigay uu kacayo fatawadaatu waan weysaystay buui si rasuulka ilaahay yeela isagoo yeelaya faqaama markuu soo weysaystay buu u yimi oo faqaama uu istaagay rasuulka ilaahay yusalii xaal uu tukanayo faqumtu ana waan istaagay can yasaari de markaan soo weysaystay ayaan dhinaciisii bidix imi oo xaggii bidix baan iskaba taagay faakhada biudunii rasuulka ilaahay baa dhegtayda waana inan yar in ayuu dhegtayda saa u qabto saa u yarmaroojiyey faadaaranii u i wareejiyey can yamiini xaggiisii midig buu ii soo wareejiyey macnaa dhegtii intuu qabtay ayuu hortiisa soomuu marine xaggiisa dambe ayuu soo mariyeyoo dhinaciisan midig buu keenay kolley xadiidka dacwaad bay keenaan kitaabu salaadna meelo kala duwan bay aimadu kusoo arooriyaan kitaab lagu tiri bay kusoo arooriyaan iyo abwaabta salaatuleilka iyo tahajudka dee kolley fawaaid badan iyo axkaamo kala duwanna uu leeyo intan iyada barta iyada inooguba sugan dee ruuxa keliya mawqifkiisu marka imaam iyo dee ma'muumuun ay tahay waa mawqifkiisu inuu xaggiisa midig yahay rasuulka ilaahay xaggii bidixuu ka joogsaday ayuu isagoo dhegtiisii qabtay taas buu soo wareejiyay xataa bukhaari baab u dhigto alisticaana oo kale bilyadi oo gacantii waa kan xarako yaroo kooban buu laba yimi waa wareejintaas salaadii camalkaa khafiifkii iyadina waxma yeelayo dee mowqifkii markaa ma'muunka kelina waatan rasuulka ilaahay salaad sunuu tukanayey waa kan kuba xidhay markii horena inay cidi ku xidhata rasuulka ilaahay muu niyo inuu cid tukado oo ruuxan imaamnimo niyoon dee waa lagu xidhan karaa waana tanbal dee tarjamadaasna kale waa ahimadu wayway u dhigteen xadiidka oo ruuxan imaamnimo ku talagelin ama aan niyoon haddii shaksi kale yimaado kuba xidho dee way noqonaysaayo waa kan ibnu cabaas kuba xidhay arrinta kale jirtaana salaad habeenimay ahayd salaadihii jamaacada loo jideeyey may ahayn waa kan rasuulka ilaahay uu laba tukaday iyadana salaadaha sunnayaasha ah ee marka hore aan asalkoodu in jamaaco lagu tukado ahayn haddii jamac lagu tukado aan caado laga dhigan raatib laga dhigan oo rasuulka ilaahay dee tanuun maaha guriga anasoo kale iyo dad isa hooyadii iyo isaga iyo dad waa tukiyey guriga citbaan ibnu maliki dad waa ku tukiyey weliba maalmay kuwaasi maalin bay ahaayeen salaada habeenimo waa kan ibnu cabaas ku xidhay ibnu mascuud baa ku xidhay dad kale way kuba xidhay marka taasoo kale salaadaas iyadana jamac yani asalkeedu ahaano salaad infiraad haba noqotee haddii jamaca lagu tukadada basi kuma sugneen laakiin arrinku waxa weeye inaan wax raatiba laga dhigano haddii dee dad ay isku weyrahaan aan habeen kastaba salaadaas aan isku xidhan oon tukano wax jidaysan ma noqonayso wax jidaysan ma noqonayso waayo asalkeedu taas buu ahaa waasan dee salaadahan habeenkii la tukado oo dhan bo taas iyo nafliyadan kale mudlaqa kolkol waa la isku xidhan karaa laakiin wax raatib laga dhigtay iyada taasi wax jidaysan ma noqonayso haddaba bal waa umuuraha qadcadan yaree kooban aimadu ay kal markaa dee fawaaidee kuba sugan faadaaranii can yamiini dhegtiisa u qabtay kol xadiidka riwaayaadkiisa qaarkoodna mararkii kale uu laba tukanayey isagoon markan uu soo wareejiyay ahayn uu kolkol dhegtiisa qabanayey ama dee say kaba cabireen inaas iyo waa isaga soo dhaweyntii haba noqoto ama dee marka ululoodo ayuu isagii dee rasuulka ilaahi salaadii u dheeraynayaay ayuu dhegta yar qabanayay si uu u yar baraarujiyay markuu dee taagnida ama dee ku luloodo salaadii intaba way noo timi riwaayaadku fatataamat way taam noqotay salaatuhu salaadiisii min alleyla habeen nimadii uu tukanaya alaaa casharata ragcatan saddexiyo toban ragcadood oo rasuulku habeenkaa saddexiyo toban ragcadood oo laba laba uu tukaday allahuma kol riwaayaadka qaarkood dhowrkii ugu dambeeyey inuu israaciye ama shantii ugu dambeeyey inuu israaciyena way timi xadiidka duruqdiisa qaarkoodu ee saddexiyo toban ragcadood buu tukaday saddexiyo toban ragcadood kuma jirto sunnihii fajrigu waa inoo dambeeya waxa weeye taasi kuma jirto dee sunnihii cishaayguna kuma jirto ee waa saddexiyo toban ragcadood oo salaada habeenima ayuu bal waa waqtigaa uu kacay waayo waa kan sheegaya uma dajaca oo dib inuu seexday ayuu tukaday weeye rasuulka ilaahina mala salaat llahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intii ugu badnayd ee la arkay intan bay ahayd isagoo tukaday riwaayo ku timi shan iyo toban taa kolley waxaa ku jirta un laba ragcadood oo kale in xagga saddexiyo tobanka ibnu cabaas waa kan wariyey صaxaabi zayd ibnu khalid aljuhani la idhaahna waa wariyey bal caaisha oo xadiidkii dee mashhuurka ay ahayd rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh koob iyo toban ragcadood kamuu badin rabadaan iyo keyrkiiba iyadaa xadiidkeedii u ahaayey xadiidkeedoo saxiixa ku suganna saddexiyo tobanka inuu wari inuu tukaday way ku sugantao bal markaa waxaan leenahay dee aqlabku koob iyo toban ha ahaado koob iyo toban uu ka yareeyeyna waa la arkay oo sagaal keliya isagoo tukaday ama toddoba keliya oo waliba xidhiidhsan oo salaam keliya leh oonu mar kalena salaamo naqsan waata saxiixa muslimkuba sugan dee koob iyo toban haddii laga badiyana saddex iyo tobankuna waa tan oo dee saxaabo kala duwan baa inoo wariyey xadiidkana kaba midiya labada saxiixba ku sugan uma dajaca uu jiibsaday rasuulkii ilaahay markuu salaadii dhammaystay ayuu jiibsaday kale dee dajaacan salaadeeda habeennimo dabadeedna soo aroor markaa labada sunno ee ragcadood la tukadana inuu rasuulka ilaahay fajriga aan sunnadan fajriga baan leeyahay dee sunnaha inuu dee inta uu haddana aqiimitaanku ka gaadhayo uu jiibsaday taasna labadaba way timeen uma dajac fanaama uu seexday xataa nafaka ilaa uu huuriyey rasuulkii ilaahay waa qadiidkii wa kaana idaa naama nafaka haddii uu seexdo macnaa dee waa la maqli jiray sawdkaa kheeshuumka ka soo baxaya ama waa khuurin jiray fa aadanahu waxaa ogeysiiyey bilaalun baa bisalaata oo markii dee la aadaamay buu bilaal salaada waqtigeedii inuu gaadhay buu u sheegay ogeysiiyey fa sallaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa tukaday walam yatawada muu weysaysan oo isku imika seexday isagoo khuuriyeyba ayuu haddana kacay oo salaadii subax iyo sunnaheediiba weysadiisii hore uu salaada habeennimo ku tukaday buu ku tukaday kollay arrinkani waa khasaaistii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waayo isagiiyo ambiyada kaleba dee waxa weeyaan siduu rasuulku dee ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi oo iyaga indhahoodunbaa seexanayay qalbigoodu waa soo jeeday ee xadadka iyo waxyaalahaasna qalbigu ku tacalluqayaa marka wixii ka yimaada haddii wax dee weyse jebinaya ka yimaadaan iyagu dareemayo isagu waa ogaayo sideednoo kale ma ahayn markaa isagoo seexday weliba hagaag u seexday dhinaca dhulka dhigay weliba aada u gamay inuu dee weysadiisii hore ku tukada waa min khasaa'isi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ama inaga ee kol haddii madin waa walow ay madinat lxadat ee xadat naftii aanay ahayn weys markaa hurdadu haddana dee sidii axaadiidaba inooguma timi dee in la weysaysto weeye ee tani waa khasaaistii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh faaadanahu bilaal fasallaa walam yatawada wa kana fii ducaai maxalu shaahidku halkan wayeeg intaa hore xadiidkii laba socotay oo kolkol bukhaari dee kitaabka saxiixa dahaaru ka soo bilaabaa dahaaru xadiidkan ka bilaabaa dahaaru dhowr meelood kuba keena weysadan iyo umuurahan isagoo uba keenaya haddana in salaad dhexdeeda ayuu mowqifka imaamka iyo umuura isagoo ah ayuu markaa keenaa abwaabta witriga markuu soo gaadhuu keenaa isagoo kolna inta hore ku gaabsanaya kolna ducada raaciyey haddana in marka uu joogo kitaabu dacawaat ayuu lafdigan yosan halkaa uguba soo arooriyaa iyadoo labada xadiid ay isdaba socdaan bal markaa in intaa hore dee umuuro kale inoogu tacalluqsanayd ee ducadii waa tano wa kaana fii ducaayi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ducadiisii waxaa ahayd taas kolley ducadan khaasatan xadiidka dambe in lafdibaa waxaa ku yimi inuu salaad muslim baabu kuba sugnaayo salaadiisa ama in sujuudiisa dhexdeed inuu ku ducaystay waa kuba yimi xadiidka dambe khaasatan waa la arkaa waa xadiidkan oo dheer oo dee qayba kala ahaa uun waxa kaloo in riwaayaadka qaarkood ku yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sunii fajriga waa dariiqiisii intii socdayba salaada uuba socday inuu ducadan kuba ducaysay taasuu yimi ducooyinkan iyada baabkan kusoo arooray barhkood dee markii uu salaadiisii ka faaruqay ama uu ku dhow yahay iyada alfaadaa yimi oo bal adigu salaada dhexdeedna waa ku ducaysay waa la arkaa markaa uu dariiqiisa socdayna si lafta xadiis yimi ee uu salaadii u baxay subaxna waa ku ducaystay oo waxay ducadiisu markaa ahaa ama kuma kaana fii ducaai weliba cibaaradan inay ducadu intan ka badnayd ducadiisii waxaa ka mid ahaa weeyo ku sugnaa ducadii uu habeenkaa ku ducaystay allahuma ajcal fii qalbii nuuran wa fii samcii nuuran wa can yamiinii nuuran wa can yasaarii nuuran wa fawqii nuuran wa taxtii nuuran wa amaamii nuuran wa khalfii nuuran wa acdim lii nuura ducadiisii bay taasi ku jirtay waa ducayntaa ka badan baaba yahayde uu habeenkaa ku ducaystay ama waktigaas oo in markaa waxa allahuma ilaahayow ijcal yeel fii qalbii qalbigayga nuuran nuur qalbiga i yeel wa fii samcii maqalkaygana nuuran nuur ilaahow yeel wa can yamiinii midigtayda xaggeedana nuuran ilaahow nuur i yeel wa can yasaarii nuuran waa jihaadkiisii oo dhan xaggayga bidixna ilaahow nuur yeel wa fowqii korkaygana nuuran ilaahu nuur yeel wa taxtii hoostaydana nuuran ay wajcal taxtii nuuran hoostaydana ilaahu nuur yeel wa amaamii hortaydana nuuran ilaahu nuur yeel wa khalfii gadaashaydana nuuran waa jihaadkii lixda ahaaba gadaashaydana ilaahow iyo xaggaygan dambana nuur yeel waa cadimnii ilaah ii weynee nuuran sida wajcalnii nuuran lafti kuba yimi ama nuur ii ziyaadi ama nuurba igaba dhig ii weynee nuur rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ducadiisii habeenkaa uu ku ducaystay tan baa ahayd imaam nawowi baa raximah llahu tacaala sharaxa muslim wuxuu soo naqliyaa isagoo culimada ka soo naqlinayo qaala alculamaa leh rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nuur buu ilaahay weydiistay fii acdaa'ihi wa jihaati xubnihiisii waa kan qalbi iyo samci riwaayaadka qaarkoodna basari iyo lisaan iyo nafsi waayo qeyb baa maqan imaka ducadii bal raawigaa sheegi doono qaybe inay maqan tahay waana inoo dambaystaa weliba taasna intaa kumaba dhamma marka duruqda laisu wadageeyana dee intan in ka badan baa inoo soo baxaysa oo carabkii ka mid yaho nafti ay kaga mid taho basarkii kaga mid yahay haddaba xubnihiisi iyo jihaadkiisii ayuu ilaahay weydiisay inuu nuur yeelo marka wuxuu leeyahayna nuurkan waxaa looga jeedaa dee barhkood baaba nuur xisiyo inay maalinta qiyaamaha inahaasoo dhanba iftiin uu ku hanuuno oo u iftiimiyo wax kastaba iyo dulumaadkaas uu yeelo barhkood baa kuba fasire laakiin culimada sidaa uu imaam nawowi kaba soo naqlinayo waxaa macnuu yahay waa bayaanu lxaqi wadiyaa walhidaayatu ilayh ujeeddadu waa halkan dee xaqi waxa weeyaan nuur weeye oo waana nuurkaas dee waxa weeyaan ruuxii xaq iyo baadilkii ukala saaraye dalaalkii iyo wixii aan bal matalan toosnidii ukala saarayo ukala baxayo kaas weeyaan nuurkan imika loo jeedaa ee waxaa looga jeedaa waa xaqa caddayntiisa iyo iftiinkaa xaqu leeyahay iyo hanuunin uu dariiqaa toosan iyo hidaayada uu waxa weeyaan markaa bal hanuunkii iyo bal uu ku hanuuniyo xaqii taas baa macnuu yahay markaa ilaahay buu weydiistay nuur fii jamiici acdaa'ihi wa jismi wa tasarufaati wa taqalubaati wa xaalaatihi wa jumlatii fii jihati sit ilaahay buu nuur ka dalbay inuu u yeelo xubnihiisa dhammaantood jismigiisa waa kan naftiisii iyo waacdimli nuuran iyo wajcali nuuran alfaada qaarkood ay kuba timi tasarufaadki iyo gadgadoonka uu gadgadoomayo axwaashiisa oo dhan iyo jihaadkiisii lixdaa intaba nuur buu weydiistay wa xataa laa yaziiqa shay-un minha canwe si aan shay acdaadiisa iyo jihaadkiisa kaa mida xaqi iyo hanuunkiisi iyo iftiinkiisii uga leexan uga baydhin wax kale aanay soo gelin ayuu taa ilaahay subxaanah wa tacaala u weydiistay markaa wuxuu ihi qaala quraybun qurayb baa wuxuu yihi wasabcan fi taabuuti wadakara wuxuu sheegay waa ibnu cabaas sabcan toddoba fi taabuuti taabuutka ku sugan oo toddoba taabuutka ku jirana waa sheegay qurayb baa leh mawlih ibnu cabaas ducooyinkuna dee imika halkan malaa tobaneeya inoo tirsan qalbiga iyo samciga iyo lixdan jiho waaba iyo dee wacdimli nuurana haddaan ku dararo sagaal bay noqonayaan riwaayaadka qaarkood wixii kuba yimina dee tobaneeye ama koobiyo toban bay gaadhiba ilaa labiyo toban in kale oo uu iloobayna malaa sagaal iyo toban ayay ahayd qaybood wixii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ilaahay weydiisay inuu nuur uba yeelo markaa wuu kala iloobay un ee wuxuu ihi waxaa de intaas mooyaane waxaa kaluu sheegay toddoba taabuud ku sugan xaggan taabuudkii kolley culimada way isku yar khilaaf maxaa taabuud looga jeedaa aimada qaarkood sida dimyaadii oo kale halkan taabuudka waxay ka dhigeen alsadru aladii huwa wicaau lqalb dee taabuut waaba sanduuqaaba la yidhaah wax lagu gurto iyo ashyaada laguma gurto marka waa laabtii dee qalbiga weelka uba ahayd kolley ibnu bataal iyo daawud iyana waa se yidhaaheen oo taabuutka laabtii baa loogaba jeedaa saasaabuu ibnu bataal wuxuu yidhaahaa dee loo yidhaha ruuxan dee matalan cilmigiisi aan xafidnayn aan xifdiyin oo kale dee cilmuhu fi taabuut macnaa cilmigiisii dee ma xafidsan oo meel kastuu maro laba maraye waa cilmi sanduuq kaga jira oo cilmi kutub taa sanduuqa ugu jirto un kaga jiro de marka halkaa kala furuu garane laakiin wuxuu sii raggii xufaadda ayd xifdisayo hadduu suuq joogayo hadduu banaan joogayo hadduu safar yayba raacsan oo raacaya taas maahoo kale tay odhan iyadna markaa waxa weeyaan waa taasoo macluwa dee ilow ama halkaasi ugu jira ma wayloobe imaam nawowi raximah llahu tacaala isagoo dee kalley loogana horeeyey ayaa wuxuu isagu yidhi ataabuut aladlacu wamaa taxwiihi min alqalbi wagayri tashbiihan bitaabuut aladii yuxrasu fiihi lmataacu taabuutka wuxuu halkan looga jeedaa waa feedhihii iyo wixii dee ku hareereysnaa ama ay kulansanaysay qalbigii iyo wixii kaleba ahaayo waxaa lagu shabahayaa taabuutkii dee alaabta ama sanduuqii laguma guranaya oo markaa wuxuu leeyahay uunoo saa imaam nawowi yacni sabca kalimaatin fii qalbi walaakin nasiita waa kelimaad dee aan xusuusiy waxba ku harhsan tiradii waa kan garanayo qalbigii way ku jirtaay laakiin waan iloobay oo bal marka taas bay qolooyinkaasi ku fasireen ibnuljawsi oo kale isagu ibnuljawsi wuxuu ka dhigaa taabuut waa sanduuqa naftiisii maahaba qalbigii iyo taase sanduuq buu kaba dhigaayo macnuu markaa uu yahay wadakara sabcan maktuubatan fi sanduuq maala cindah laa yaxfaduhaa fi lwaqti xaadir waa toddoba kelimo oo iyadna sanduuq ama kitaab dee sanduuqa ugu jira ku qoran oo iminka aanu korka ka hayn waktigaas aanu xifdisnayn aanu korka ka hayno iyadu intanun mooye kelimaad kalaa jira bal ama ha la yidhaaho waa iloobisaa bacdiga ragga hore magacabe ay yidhaaheen ama se saa ibnuljawsi leeye way u qoran yihiin dee waanu xifdisnaynuun markaa sanduuqa kitaab ugu jira oo agtiisa maxfuud kuba ah ayay ku qoran yihiin laakiin markan uu sheegaya dee korkii kama hayo saa daraaddeed baanu u sheegin bal waa tay culimmadu ay halkan wasabcan fi taabuut yidhaaheen falaqitu rajula min walad اcabaas laqitu qaa'ilkeedu waa salamaan ka dhigaynaa kolle waa saade ibnu badaal iyo imaam nawowi ay yidhaaheen walow dee ixtimaal kala xaafidgeliyo waxaan la kulmay nin min waladi اlcabaasi cabaas ama min waladi اlcabaas cabaas awlaadiisii kaba mid ah ayaan la kulmay faxadaanii waa ii warramay bihina waa kelimaadka iyo ducadaas aan qurayb can ibni cabaas ayaa ayuu iigu warramay isagunoo fadakara markaa wuxuu sheegay waa ziyaadadii uu sheegay casabii wa laxmii wa damii wa shacrii wa basharii wadakara khaslatayn macnaa wuxuu leeyahay haddaan bal salamat bnu kuhayn waa kan qurayb yidhi qurayb ka maqlay ama qurayb ku yidhi toddoba iyada ayaa dhiman taabuudka kuma sugan nin awlaaddii cabaasa kolley haddaan eegno dadkii awlaaddii cabaas ee xadiidkan wariyay sida saxiixa muslim iyo dadka kuba sugan cali bnu cabdillahi bnu lcabaas baa iyaguna dadkii wariyey kaba mid ahaa isaga naftiisa daa-uud baa kaba sii warinaya u dholo daauud ibnu cali bnu cabdillahi bnu cabaas can abihi can jaddi oo dee iyagana riwaayaadka qaarkood kuba yimi bal cali bnu cabdillahi bnu cabaas waa ninkii saajid la odhanayey ee waxa weeyaan cabdillahi bnu cabaas uu dhalay aada u qiimaha badnaa caabid kaba ahaa ninkaas baaba xadiidkan dadkii warinaya ka mid a markaa salamaale dee kol haddii aanu u dhammayn qurayb nin awlaaddii cabaas ka mid aan la kulmay dee bal ninkaasba waa suuriyo ama mid kalaba laakiin ninkaas dee riwaayu ku leeyahay xadiidka saxiixa muslimna waa ku sugan yahiba riwaayadiisu markaasaa wuxuu ii sheegay in dee shan kale iyo weliba laba kale aduu toddobadiiba u wada sheegay laba khaslayaan imaka halkan inoogu xusnaaninbe oo fadakara wuxuu sheegay casabi oo macnuhu waa halkii ducadiio allahuma ajcal fii qalbii nuuran wa fii casabii nuuran taas baa ila socota ilaahu seedahay oo mafaasisha waxaa isu geeya iskuma xiday oo dhan ilaahu taasna nuur ii yeel walaxmi hilibkaygana ilaahu nuur ii yeel wadami dhiigayga wa shacri timaayga wa bashari waa dhammaan jirhkiisa oo dhan wadakara khaslatayn laba khasluu sheegay oo barhkood ay yidhaaheen cidaamkii iyo qabrigii weeye laakiin xaafid bn xajar wuxuu raajax yeela iyadoo riwaayo cuqayl cinda muslim muslim agtiisa ay kuba timi carabka iyo nafta inay tahay oo carabkaygana wajcal lisaanii nuuran iyo nafsii nuuran oo adigu waa isagoo kuwan dee inay qaybana waa ajzaadi jisma qayb kaba mida haddana giya jirkii oo dhan buu isku duuduubay oo isu geeyayoo jumladiisiibu haddana yihi ilaahu nuur iga wada yeelba sidaa laftiiba wajcalnii nuurane ilaahu nuur igaba dhig maqsuudkii nuurkan iyana waa taa waan soo maray bal taas buu yihi bal waxa weeyaan xadiidka waxay noogaba sugan un bal ducooyinka lagu ducaysanayo waa ta aan leenahay xagga maxalka riwaayaadka dee xadiidka duco kalena waa inoo dambaysaa kuwa markii uu salaadii galay baa kuba timi waa salaadii markuu galay kuwa markaa uu baxayay oo kale dariiqiisii inuu kuba ducaysanayay tirmidi oo kale iyo meelo markii uu rasuulka ilaahay salaadiisii dhammaystay ayuu ducada ku ducaysay baa timi bal waxa weeyaan waa salaada habeennimo uun markaa la kacaya iyo aayaadkaa la aqriaya ugu dambeeya markaa alu cimraan iyo ducooyinkan ee kolley ducooyin kaleo rasuulka ilaahay ama istiftaaxiisa kulaba iman jiray oo kutubta inoogu suganna way jiraane wal waa ducada weyn rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calay slan dee marar kusoo celcelinay ducadan uu ducaysanayey ee uu kuba ducaysanaya taas mid waxa weeye waa adaa'an lixaqi alcubuudiya addoonnimada xaqeedii uu gudanayo iyo tawaaduc iyo bal dee shukri waaba mid arrin kalena waxa ay tahay tacliiman liummati waa isagoo ummaddiisa barayo u jidaynaya inay waxyaalaha ama waa ducooyinkaa jawaamicdaa iyo umuuraha ilaahay weydiistaan waa umuuro dee iyagu mudan in loo ihtimaamo oo ilaahay la weydiistee bal markaa cubuudiyada xaqeeda uu gudanayo iyo dee baltaas bal dee daacada iyo tawaaduci markaa rabbigii uu tawaaducayo gudashada uu xaqiisii gudanayay iyo tacliimka uu barayo ummaddii umuurahaas ba ay tahayba ducooyinka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee waxyaalihii uu dhaba imanayay xdثnا cبدالعزيز بن cبداللahi qال xdثnي cبدالعزيز بن محمد عن cبدالمجيد بن سهيل بن cبدالرحمن عن يحيى بن عباd أbي هبيرة عن سعيد بن جبير عن cبداللahi بن عباس qال kاn النبي صلى الله عليه وسلم إdا qاma mن الليل waa xadيiث kaloo iبن cabaas noo warinayo dacooyinkii kuba تacalqsan xagga ruwaadda xadiidka cabdulcaziiz ibnu cabdillaahi iyo cabdulcaziiz ibnu moxamed idaarawardi kitaabka marar horeynu kusoo araragnay cabdulmajiid ibnu sayr ibnu cabdiraxmaan cabdiraxmaankani waa cabdiraxmaan ibnu cawf axad alcashara oo waa cabdiraxmaan ibnu cawf xafiidkiisii weeye ama axfaaddiisii buu kaba mid yahay abaa wahbin iyo abaa moxamed labadaba oo lagu kunyooda waa nin hiqaa weeye oo lagu kalsoon yahay oo adigu atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mid ah raggii taabiciinta ugu dambeeyeyna oo la mucaasarooday oo saxaabada qaar wuu soo gaadhay laakiin ma arag oo dee nolol buu kusoo gaadhaan leenahay kolley bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-iba waxbay ka wariyaan yaxya ibnu cabaadkana isna waxaan filayaa hore inu imaanaan soo marin yaxya ibnu cabaad ibnu shaybaan baa la idhaha waa nin ansaaroo reer kuufa oo isaguna hiqa ah oo dadka iyagu atbaac mee taabiciintii kaba mid ahaa weeye taabiciintii ka mid ahaa khaasatan dabaqadii zuhriya ama qolada afraad ee ruwaadda kitaabkan adab waa ka inoogu sugane laakiin saxiixa kuma sugna kutubtiisa kale bukhaari kagama warin muslim kitaabkiisana waa ku sugan yahay iyo asxaabu sunan oo markaa shanta kale waa ku sugan yahay saxiixa bukhaari baanu ku sugnayn waana kan bukhaari aladab almufrad wax kaga wariyey wuxuu hi can saciid bni jubeyrin can cabdillahi bni cabaasin qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama marka uu istaago min alleyli habeenkii salaada u kaco fasallaa uu tukado faqadaa salaatahu salaadiisa dhamaysto salaadiisii waa dhammaystay yusnii cala allahi bima huwa ahluh yusnii waa ammaanaya cala allahi ilaahay wuxuu ku ammaanayay bima huwa ahluh ilaahay wuxuu muutu ehl u ahaa ee kamaan dhammaantiiba adee isagu kuba sifoobay naqsi dhammaantiina waa ka nasahaye ilaahay subxaanaه watacaala dee ammaan badan oo waxa weeyaan ayuu ku ammaanayo ilaahay ehel uu yahay oo mutay uma yakunu waxa ahaanaya fii aakhiri kalaami ammaantaas iyo uu ilaahay ammaanayo iyo ducada dhammaadkeeda waxaa noqonayay ducadan allahuma اjcal lii nuura fii qalbii wاjcal lii nuura fii samcii wاjcal lii nuura fii basarii واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وأتكين بل الحديث كلي وكا أين كبصوا بحني أي وحي وكلا صديد دعاءهم بكبصوا معناها إمام نووي أن كبصوا نقلين ندي هلكا وإيمان إياه dee walow bal maalan barhkooda yidhaaheen dawaaba ilaahay uu weydiistay inuu xubnihiisa xubin kasta oo kaba mida nuur uuba yeelo maalinta qiyaamo uba uftima dulmaadkaasi laakiin waxaan leenahay waa nuurkan dee macnawiga kaa xaqi iyo hidaayadii iyo taas bay tahay sidaa imaam nawowi culimada uu kaba soo naqliyey oo dee nuurka macnaha waa lagu idlaaqa in waxa weeye wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi nnaas oo kale waa nuurkii iimaanka nuurkii galashada xaqa iyo taas bay noqonaysaa bal macnuhu waa kaan soo sheegno waxaan ugu laabanoon laqba ahayn ma jirtee allahuma ilaahay ijcal lii ii yeel nuuran fii qalbi qalbigayga ilahu nuur ii yeel wajcal lii nuuran fii samci markaa dee haddii samcigii nuur lagu yeelo waxaa markaa wixii loo abuuray ee toosnaa un mooye wax kala ruuxa waa ilaahay waa uga ilaalinaya uga xafidaya oo waxaan banaanayn kuma maqlayo kuma dhagaysanayo taawe wajcal lii nuuran fii basarii basarkaygana ilaahu nuur ii yeel wajcal lii nuuran can yamiini wa nuuran can shimaali wajcal lii ii yeel nuuran min beyni yadaya hortayda wa nuuran min khalfii intan dushii iyo hoostiin baa ka maqan wazidnii nuuran wazidnii nuuran wazidnii nuuran ilaahu ii siyaadi nuur nuur nuur ii siyaadi xadiid baa inoo dambeeya waa bakan waana ibnu cabaasu xadaثna ismaaعiil qaal xadaثna malik can abi الزubayr can daawuus alyamaniy can cabdالlahi bni cabaasi qaal kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama markuu kaco ilى الsalaati min jawfi leyli habeenka saqdiisa dhexe habeenka dhexdiisa daahirka xadiiskuna markuu salaada u kaca ayuu odhan jirayba riwaayadka qaarkood bay kuba yimaadeen markaa uu allahu akbar yidhaaho waaba duca istiftaax oo taas dee barhkood waa taan idhi xadiidkan waxaa dhici karta waa ducadaa dheerayd oo kala hadhadhay uune inuu salaadiisa dhexdeed buu kulabama jira markaa dee walow dee ay salaadiisi ay kollay sujuud noqon karto ay bilowgaa istiftaaxa noqon karto tashahudkii dabadii noqon karto bal laftigaasna waa inoo yimi baan leeyahay bal waa salaadiisa dhexdeed riwaayo tirmidin waxaaba ayd markuu salaadiisa dhameeye xaafidna xajar oo kale taa markuu soo qaado iyo tan kuba jamciyay in dee marka ku dhawaada inuu dhameeyo inay ducadeedu noqonaysa si bal riwaayaadkaa kale dee laysugu geeyo haddaba wuxuu odhan jiray allahuma laka alxamdu anta nuuru الsamaawaati walard ilaahow xamdi aduun buu kuu sugnaaday cid kale u sugnaaday ma jirto aduun baaba le xamdigaa dhan anta adigu nuuru الsamaawaati walardi samooyinka iyo dhulkaba ka iftiiminayee nuurayaa tahay iyo waman fiihina cidda samooyinka iyo dhulkaba ku sugan walaka alxamdu anta adugu qayaamu samaawaati walardi samooyinka iyo dhulkaba ka umuurahooda o dhan iyo shu-uuntooda o dhan u qumaya maamulaya ku tasarufaya xafidaya ilaalinaya te qayaam iyo qayuum waa isla macno waana dee mubaalaqa labadooduba marka waa dee alqayuumna alqaa'imu binafsi muqiim almuqiimu ligayr waa kaa isagu dee wuxuu u baahan yahay aanu jirin isagu bal waxa weeyaan cid kastana isagay maamulaya ku tasarufaya keyrkii oo dhan dee waa isaga gacanta kuba haya iyo shu-uuntiisa maamulaya taas bay noqon anta qayaamu الsamaawaati walardi walaka alxamdu anta rabu الsamaawaati walardi samooyinka iyo dhulkaba rabbigood khaaliqoodii abuuray ayaa tahay iyo waman fihina anta alxaqu ilaahu adugu waxaa tahay waa ka xaqa ah waa almawjuud haabitu markaa dee biwujuudi bilaa shakin walaa rayb isaga ka wujuudkiisaasi sugan yahay adigu xaqa wawacduka ballanqaadkaaga iyo yabohamna alxaq waa kaa rumoobaye been noqonayna isaguna xaqa waliqaauka la kulankaaguna alxaqu waa wax jira xaqiiqa ah waaqaca oo dhacaya taasna waa la kulankiisa ilaahay laba kulmo ruuxu dee waa dhimasho iyo wixii kaba dambeeyey waljannatu jannaduna xaqun xaq weeye waa wax jiroo xaq ah oo iya noo sugan oo bacnaa way jiraan waana shayga dee haabitkee jira imakaba jira wannaaru xaqun wsaacatu xaqun qiyaamaduna waa wax xaqa weeye waa xaq allahuma ilaahayow laka aslamtu kolley laka iyo bika iyo calayka iyo ilayka iyo waa lasoo waxyaala dee waa kuwan imakaa dee ha waxyaalaha imika dee majruurka majara majruurkan ku tacalluqayan waxyaalaha dee afcaasha kaba dambaysa horreysiintan lasoo horreysiiyey waxa ay tahay dee waa xasri bay faa'iideyneysaa adiga un baan kuu hoggaansamay weeye oo adiga ayaan ku adigun baan kuu khuduucay oon kuu hoggaansamay wa bika adiga sad aamantu rumeeyey oo adaan ku rumeeyey wacalayka adigun baan tawakaltu ku tala saaranaya oon ku tala saartay oo umuurahayga dhammaanteed aan kuu dhiibanaya waa tafidka wa ilayka xaggaagun baan anabtu usoo laabmay oo dee adigu adiga xaggaaga ayay hadday tahay umuurahayga tadbiirkeeda iyo baahidayda oo kuu bandhigtay iyo hadday dembi dhaafkayga iyo xifdigayga iyo umuuraha caynkaasa tahay adaan kula soo laabtay iyo dee daaco wa bika adiga waa wixii adi siisay ii laqintay ee xujaj ahaa ee burhaan ahaa ee adigu adi barteed ii laqinteed i siisay baan khaasamtu la doodaya dadkaa dee mucaanidiinta dadka waxa weeyeen waxa weeyaan xaqii khilaafsan taas baa xujada kaga qaalib noqonaya weeye iyagaan kula doodaya waa wixii adii laqinteed siisee xujaj iyo baraahin ahayd ayaa khaasabta oo dee ku afgoynayaaba kuwaa iyagu mucaanidiinta wa ilayka adiga xaggaagaan xaakamtu aan kuu soo xukum diyo dee waxa weeye markay noqoto xukum iyo kala saar iyo kala bixin adiga xaggaagu waan ula soo laabmaya oo macnaa waxa weeye adigan wixii xukum ahaa iyo arrin kala bixinteed iyo kala xukumkeed adaan kuula soo laabmayaayo waxay dadkaa jaahiliyadu ay ula la tegi jireen markay arrin isku qabtaan ee kala saari jireen ama kaahin ahaa ama wax kale ahaa kuwaas anigu beri baan kaba ahaaye adiga iyo wixii sharcigeed soo dejisay ee sharcigaaga ayuun baaban aan ahay tahay taxkiimkaygan iyo waxa xakamka noo ah na kala bixinaya na kala saarayan umuurahaygaa ula laabmaya ee fakfir lii ilaahu ii dembi dhaaf ma qadamtu waxaan horreysiistay waa waqtiga wixii ka horreeyeyba wixii aan sameeyey way wama akhartu wixii aan dambaysiistay intaa inta ka dambaysana waxyaalaha igaba dhacaya wama asrartu waxaan siraystay hoosaaan aanu laba imi aan qarisaday iyo wamaa aclantu waxaan daahirsaday anta adigu ilaahi macbuudkaygii baa tahay ee isagoo cibaadadayda mutay ee waxa weeyaan isaga uun mooye cid kaleo xaq lagu caabudaaba aanu jirin laa ilaaha illaa anta ina rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa xadiiskiisna bukhaari wariyey koley salaadiisa dhexdeedna muslim oo kaliyaba inuu kula iman jiray waana ta halkan bay nooguba sugan idaa qaama ila salaati fii salaati aw sujuudi baa lafdi muslim haaye bal ducooyinkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ayuu tana kaba mid yahay xadaثna الwليd بن صالح qال xadaثna عubayd اللh بن عمr عan زayd بن أbي unaysة عan يuنس بن خbاb عan ناaفع بن جubayr بن مطcم عan بن cmر qاaل bal xadiidkii ibnu cabaas iyo riwaayaadkiisii kala duna waan kaba baxnay oo casharka intiisii badnayd ba noqday dee markaas waliid ibnu saalixan waxaan filayay inaynaan hore usoo marin waa nin kunyadiisana abu moxamed baa la idhaha kolley adabiyuna nisbadiisaa u timaada waxaana markii dambe baqdaad u degay walow markii dambe jaziira bay de markii hore mala u ahaa aljazariyi bay dhahaaneen tan la udhaxaysa labada webi furaat iyo dajre ay jaziire odhanayeen oo qolooyinkan aljazariye nisbadaa sita kolley nisbadu halkaa waya qayb walow meelo kaleba dee waxa weye malaa nisbada ay noqon karta inta badan dadkaas bay nisbadu halkaas bay tahay waa nin dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey kuwoodii ugu yaryaraa kaba mida bukhaari iyo muslimba waxbay ka wariyaane laakiin muslim de waa kan bukhaari isagu waa kan oo wuxuu ugaba wariyaa dee mubaashara ahaan iyo bilaa wasiduu kaga wariyaa muslim waasida haba noqoto muslim waa waasido ee maaha toos ugama wariyo waxaa jirta nuskadayda dhacday kolley kitaabkan fadlullaahi samad oo kale waa nuskadayda dee way dhici kartaa inay milkidaan ninkan markuu tarjamadeeda qabanayay anna xaasna way ii dhacdo waa anna khaas laakiin noqon laakiin arrinta dhacday waxa way waa bayaacu daqiiqa cibaaradaas daqiiqa kii iibinayo kolleena waana taxriif kitaabka dhacay waa nusqadayda waxaa kuba sugnaaye waa sababka waxa weya bayaacu raqiiq in la yidhaaho waayo nakhaasba waxay tahay ama nakhaasin iyo suuqa nakhaasa waa suuqa lagu iibiyo addoomuhu waktigaa hore ahaa nakhaasna waa dilaalka addoomaha waa kaa iibiya ama halkaa dilaalka kaa nakhaas la odhanayay marka halkii de bayaacu raqiiq bay bayaacu daqiiq noqotay un aniga nuskadayda horta waa fadlulahi samani daqiiqda ka iibinaya lakiin waxaan sabaabku laftiga nakhaasna xataa taxriif ay gaga sugnaay waa bayaacu raqiiq waay addoomaha ka iibinaya bal waxaan leeyahy wax magacan leh weliid ibnu saalix la idhaha kutubta lixda inoogu sugane maba jiroon isaga ahayn ninkan mooye nin kalo weliid waa ku badan yahay laakiin ina saalix ayaan jirin ina saalix weliid la idhaha ayaa ninkan une nin labaad ma jiro cubaydllahi bn camrin araqi waa nin iqa ahoo isna dabaqadii ka horreysuna atbaacu taabiciintii dhexoo iqa oo faqiiha oo dee waa cubaydullahi bnu camr bn abilwaliid araqi abu wahbin kale waa nin iqaa kan zayd bn abi nuysna waan soo maro isaguna waa nin iqa oo saadisaan ee waxaa sanadka xadiidka ku sugan yunus ibnu khabaab oon filayo hore isna inaynaan usoo marin waxaa u yimaada alusayidi maaha alasadi iyo waxaase usayidiyo maraa reer magaca bani usayid la odhanayay maha bani asade ayaa mawaalidiisa kaba mid ahaa waa nin reer kuufaa ninkan culimada intooda badin kolle kalaamkooda markaan eegno way daciifiyaan waa nin marka la eegana xagga malaa dadkii rafdiga iyo waxyaalaha raafido qeybtaas ee maaha sheegid lagu sheegay inamalaha dadkii lagu yaqaanay jaanibkaas oo kale oo cusmaan iyobay soo naqliyaan inuu caayi jirayba waa nin saas ahaayo xaggaa ugu fogaa bal waxaan leeyahay kaiir min alaima ama culimada kalaamkooda markaan eegnan u laabano anin daciifa weeye ama waa daciif jaanibkaasna dee rafdiga iyo waxyaalahaasna waxyaalihii laguma sii daciifinaya ayuu kaba mid yahay xaafid ibn xajar cibaaradiisii taqriibna saduuqun yukhdiu warumiya birafdi min asadis waa nin saduuqa laakiin gefafna waa leeyahay rafdina waa lagu sheegay oo waa laguba ganay waana saadisa kitaabkeenan aladab lmufradna waa ku sugaya saxiixa kuma sugnaa muslimna kuma sugnaa asxaabu sunanna riwaayaat bay ku leeyihin bal xadiidka markaa sanadkiisa ninkan baa jira laakiin maxay tahay xadiidkan inoo soo socda kitaabka aakhirkiisa ayaa xadiidka naftiisa ama mid kale inooguba imanaya shaahid u ah xadiid ibnu cumar ee aan dee isna ibnu cumar ah waana xadiid markaa aan ciladan iyo waxaasi kuba sugnayn oo bal xadiid ahaan marka la eegiya dikri ahaan dikri ahaan iyo duca ahaan waa wax inoo sugan oo dee kitaabka abudhammaadkiisa inooguba iman doonaa in sha allahu tacaala inooguba iman doonaa isagoo ninkani ku jirena laakiin halkan sanad ahaan bal ninkaas xaaladiisaa tan ah yunus ibnu khabaab naafic ibnu jubayr ibnu mudcim abina waa saxaabi isaguna nin caalimo macruufo weeye qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa yadcuu mid ducaysta wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii asaluka alcafwa waalcaafiyata fi dunya waalaakhira allahuma inii asaluka alcaafiyata fi diinii wa ahlii wastur cawratii wa aamin rawcatii waxfadnii min bayni yadaya wamin khalfii wacan yamiinii wacan shimaali wamin fowqi waacuudu bika an uqtaala min taxti waa ducadan iyadoo inoo saxiixana way inoo dambaysaa baan idhi duca ahaan waa inoo saxiix bal markaa sanadka mooyaane wuxuu odhan jiray allahuma ilaahay o inii anugu asaluka waxaan ku weydiisanaya alcafwa dhaafin dembigaygii a dhaaftay alcafwa kole alcafwa alcafiya labadaba hore inuu soo araragnay marka alcafuna waa maxwu dunuubo waa dembigaygood dhaafto waalcaafiyata iyo badbaado waa asalaama min alaafaati washadaa'id waa badbaado aan ka badbaado aafaad iyo dhib iyo shadaa'id goorma fi dunya addunyaya waalaakhirati aakhiraba waana duco weynoo waa taa aynu soo maray inuu de haddii lagu siiyo caafiya lagu siiyo faqad aflaxta dee fi dunya waalaakhira allahuma inii anugu allahuma ilaahay inii anigu asalika waxaan ku weydiisanaha alcaafiyata waa salaamada iyo aafaadka iyo badbaado aan ka badbaado ayaan ku weydiisan fii diini diintayda oo diintayda ina taa iigu arsaaqdo wa ahli qoyskayga iyo ehelkayga wastur ilaahu astur cawratii cawradayda ceebteeda ilaahu qari oo dee ninkaan ilaahay asturin kolley dadku waa wada ceebo ceeb looma waayo oo markaa dee waa fadiixoobaya ilaahu cawradayda iyo ceebtayda astur kullu maa yustaxyaa minhu baa cawro laydha wa aamin ilaahu aamin yeel rawcati argagaxayga iyo cabsidayda iyadna cabsidayda suuli oo wax alla waxaan ka cabsaday ilaahu ay tusin iga badbaadi weeye aamin aamin yeel rawcati macnaa waa khawfi iyo fazaciyo iga suuli wax cabsi iyo khawf iyo iga badbaadi taas buu waa min rawcati waxfadnii ilaali ilaahow min bayni yadayaag waa hadda adkaartii subaxdii galabta la imanayay subaxda iyo galabtiiba ayay kaba mid tahay ama ducadani waxfadnii ilaali min bayni yadaya aniga hortayda xaggayga hore iab iga ilaaliya wa min khalfiya xaggayga dambe wa can yamiinii midigtayda wa can shima yasaari bidixdayda wa min fowqi waa jihaadkii o dhan xaggayga sare oo dee xaggaasna i badbaadi weeyaan oo meella inaan makruh iyo waxaan dhibsado iyo wax idhiba aanu igagaba imanay oo iga xafid waa cudbika adaan kumaangelaya ilaahayow an uqtaala in lay halaago min taxti xaggayga hoose oo dee xagga hoose waxay iga yimaadaan halaag ikhtiyaarka oo kale waa ruuxii oo si qarsoodiye loo diro imika waa halaag oo kale markoo lala gooyo ama wax kaloo hela wax adigu xagga hoose kaga yimaado oo kale dee waa tan waktigeennana waxyaalo ruuxu aanu iska ogeyn ay xagga hoose kaga qarxayaane dee usaa kuba baaba-aya ama mina ha noqoto ama waxyaala haba noqoto dee waktigaa hore culimadu khasfiyaha kuba fasireen iyadoon khasfi jirin ayaa dee waa kaa balaayoin la dhigay ayaa ruuxii kuba kacayo dee uu ku halaagsamaya ku baaba-aya haddaba ilaahow waxaan kaa magan gelayaa in lay halaago xaggayga hoose adigu wax ihalaaga ee dhiba xagga hoose ay igaga yimaadaan taas waa dacooyinkiisii waana inoo dambeeya baa nidhao duca ahaan waa inoo saxiixa xadaثna عaliي qala xadaثna marwan بn mعaawiyaةa qala xadaثna cabdالwaxid بn ayman qala xadaثna cubayd بn رiفاcaةa الzuraqiy can abihi qaala lama kana ywma أxudin bal waa xadiidkeedna duco rasuulka ilah maalintaa ku ducaysa inoo soo socota caliguna waa cali bnu lmadini weeye kolley waa inagaa soo aragnay cali bnu jacdi baan soo aragnay cali ibnu salamata laba qino sheekhadiisa ka mid weeye xaaf bnu xajar baa meelo adugu waa mujaladka afraad ee fatxulbaari meel kaba mida qaybihiisa dambe iyadoo dee uu xadiidkan mahayna xadiid kale edo cali baa soo arooro markaasay raggii shuraaxda isku qabteen waa cali bnu salama iyo waa cali bnu madini iyo ayaa kalaam uu leeya ayaa wuxuu yidhaha halkaas idhaha caadadu waxa weeye ilaaqa markay noqotee san wax loo idlaaqo inamaa yansarifu liman yakunu ashhar waxa uu markaa idlaaqu ku dhaca ciddii kolba shuhro badnayd taas buu idhaha marka labada nin ee uu isbaaldigayay dee ina madiini baa shuhro badnaa taasi markaasaa wuxuu yidhaha hadal aada u muiday aan la iska wadan doono ومن عاadة البخاaري إdا أطلق الرواaيaة عن عaلي إنما يqصد bه عaلي بن المdيني بخaaري caadadiisa waxaa kaba mida hadduu iطلاaqo riواaية عan عaلي oo عaلي keliya yidhaaho wuxuu ujeedaa عaلي بن مdيني taas baa caadada بخaaري kamida waa meel kolley مjaلadka aفraad kitaab البع dhexdiisa un ama akhirada qaybihiisa dambe meel faa'iida uu kuba sheego wey ومن عاadة البخاaري إdا أطلق الرواaيaة عaن عaلي إنama يqصd bه عaلي بن المdيني marka markay san oo kale wax yimaadaan bal haddaan wax dee ka duwan oo cad aan la helin waa dee arinkan kuba soconayno waa عaلي بن مdيني baan leenahay ama cabdالواحد بن m مrوان بن معاي hore ogu soo maray cabdالواحد بن أيمن waa nin reer بني مqsم ama mawaalidoodii oo reer maka ahaa kolley aimo kala duwan ibnu maciin iyo abu xaatim iyo dahabiya waa hiqa yidhahan xaaf ibnu xajarna laa ba'sa bih waana cibaaradii mala nasaa-i kaba cabiray waana atbaacu mee taabiciintii raggii ugu dambeeyey bal kaas weeye laba nin baa halkan israacay cubayd ibnu rifaacata azuraqiyu can abiihi cubayd waxay yidhaahaan culimadu waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa dadkii dee aabihii baa saxaabi ah waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay cijrina waa hiquu yidhaahaa kitaabkeenan adabiya asxaabu sunan baa kuba sugan ama aabihii rifaacatu zuraqi waa nin reer beder ah oo dadkii beder la joogay rasuulka ilaahay macaysa xaadira isagii aabihiiba waa isaga rifaacahan iyo aabihii oo raafic la odhanayay ibnu maliko weliba nuqabadii ka mid ahaa nuqabadii maalintii caqaba kaba mid ahaa iyo nin ay walaalahaynoo malik ibnu raafic la odhanayay khalaad ibnu raafic ay walaalayiin isaguma joogine intuba waxay ahayn dadkii beder jooga oo min ahli bedr weeye aabihii waa saxaabi markaa ninkan aan hayno cubayd aabihii waa saxaabi awgiina waa saxaabi rifaacat ibnu raafic ibnu malik baa la yidhah waa nin ansaara reer bani zureq dee tan inoo taala markaa waxaan leenayna rifaacuhu iyo aabihii raaficba min albedriyiin weeye iyo walaalkii malik ibnu raafic qaala wuxuu uhi markaa rifaacat zuraqi baa odhanaya lamaa kana yowma uxudin maalintii uxud markii ay ahaatay ee dhacday wankafa ay laabmeen almushrikuuna dagaalkii intuu dhacmaaday dee muslimiintana dhibtii weyne gaadhay ee gaaladiina ay noqdeen ayuu qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay yihi istawu dadkii dee hadhay oo dhaawacan buu ku yidhi bal sima saf u joogsada isasima xataa usniya ilaa aan ka ammaanaya calaa rabbi ilaah baan ammaanaya dee ilaahayna isagaa lahu alxamdu calaa kulli xaalin weeye arrintan dee iyagana shahaado iyo taas waabay uba too fadli kale iyo nicmo kalea meesha taal dhimasho iyo dhaawac dee waxa weeyaan markaa dee aan khasaartay oo ruuxu aanu dee wuxuu ku dhintayba aan la garanahayn oo taasoo kalena ma ahay waa dhimasho fii sabiili illahi laguma dhintiyo dhaawaca gaadhay oo darajaad sare laguma mutay bal haddaba ilaahay buu doonayay inuu ammaanay wuxuu ihi si aan ilaahay u ammaano saf u joogsado isa sima wey xataa usniya calaa rabbi caza wajal fasaaruu khalfahu sufuufan dadkii joogay baa gadaashiisii bay safaf noqdeen faqaala wuxuu ihi allahuma laka alxamdu kulah xadiidka sanadkiisuna oo de waa sanadkaa hiqaadka ah ama inoo saxiixa allahuma ilaahay ow laka alxamdu kulah xamdi iyo amaan ma amaan iyo mahad adigu kuu sugnaaday dhammaantii allahuma ilaahayow laa qaabida wax qibdooda ururiya oo soo qibdoodaa ma jirto uma sugnaanin qaabid ama cidhiidhiya lima basata wixi aada waasicisay oo wixii adigu aad kala bixisay aada waasicisay ilaahw cid cidhiidhiyeysa soo ururinaysa qibdoonaysa uma sugnaanin walaa muqariba cid dhoweysa limaa baacadta wixii aad fogeysayna uma sugnaanin walaa mubaacida cid fogeynaysa limaa qarabta ujeedadu waa wixii aada dhoweysa unbaa dhow waxaad fogeysaana waa waxa fog cid wixii adigu aad soo dhoweysay fogeynaysa ama waxaad fogeysay soo dhoweynaysaa ma jirto walaa mucdiya limaa manacta walaa mucdiya cid bixinaysa oo dee ruuxii siinaysa limaa manacta hadday tahay maal hadday cilmi tahay hadday awlaad tahay hadday jaah iyo suldaan tahay wixii adigu aad hor joogsateed manciday cid bixin kartaa ma jirto walaa maanica limaa acdayta walaa maanica ku manceeyaana ma jirto limaa acdayta wixii adigu aad bixisay ee umuurahaas iyo kayrkoodba ah adigu aada cid siisay cid ka horjoogsanaysa hadday dad oo dham isu tagaan khalqi oo dham ay isu tagaan oo wax ruuxan ilaahay u qadaray oo uu siiye ay idhaahaan waan ka horjoogsanaynaa iyada taas waxa weeye dee cid horjoogsan kartaa ma jirto wuxuu ilaahay aanu bixina cid bixin kartaa ma jirto allahuma ilaahayow ubsud calaynaa nafidii oo dushayada waxaad ku fidisaad ku kala bixisaa min baraka macnaa unshur calayna min barakaatika barakaadkaaga iyo raxmatika naxariistaadii oo fadlika wa risqik fadliga ee risqiga allahuma ilaahayow inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanayaa النaciim المqiima نaciim daa'ima aladi kaasoo laa yaxuulu aan warwareegahayn walaa yazuulu aan suulahayn allahuma ilaahay o inii asaluka waxaan ku weydiisanaya naciim raaxo iyo naciim iyo dee markaa waxa weeye qaninimo iyo saco iyo malcaylati caybnimada iyo baahida maalinteeda wاlmn iyo waxa weeye dee adduunyadiiba way noqon aakhirana dee ruuxii aan xasanaad iyo waxba lahayn waa fakrika ugu daranoon walamna iyo badbaado iyo aaminnimo iyo malkhawfi cabsida maalintiisa allahuma ilaahay ow caa'idan bika min sui ma acdaytana aqulu waxa weeyaan de asaluka waan ku weydiisanayaa caa'idan xaalan ahay mid magan gelaya bika adiga kaa magan gelaya min sui ma acdaytana kale riwaayada nasaa-i oo kale lafdiga nasaa-i allahuma inii caa'idu bika halkan caa'idantan ee de waata waxaan iskaga nasbanaan iskaba qadaran oo ilaah dee waxbaan ku weydiisan xaalan ahay mid kaa magan gelaya adiga ku magan gelayo min sui ma acdaytana wixii aad nasiisay xumidiisa oo wixii aada nasiisay sharkiisa iyo dhibkiisa rasuulka ilaahay dacooyinkiisa waxaa ka mid ah xataa hadduu maro xidhanayo oo kale inuu odhan jiray ilaahu khayrkiisaan ku weydiisanaya khayrka loo sameeyey waxaan kaa magan gelayaa sharkiisa oo kale marka wixii aada nasiisay kasoo qaad risqigii oo kale haddii ruuxii ilaahay risqi fiican siiyo oo laakiin haddana wixii waajibkaa ka tagu seke ka bixin waayo qaraabo ka xidhiidhin waayo xuquuqdii ka gudan waayo ama uu macsiyo ula adeegsado shar buu wixii noqday dee iyo xumaan buu noqdayba haddaba waxa aada nasiisay sharkiisa iyo xumidiisa ayaan ilaahu kaa magan gelaya wa shari maa manacta mina waxaad naga hor joogsatay sharkii waxaan ruuxaba la siin oo kasoo qaadi risqa ama wax kaloo la siin isaguna shar waa yeelanayaayo sharka ka dhalan karaa waa maxay ruuxii oo dee xasdiye kii la siiyey ee xasad baa isaga ku bearmay murugo iyo hami bay kuba keenay maxaa adiga waxaan ilaahay kuu siin waayey hebel maxaa waxaa loo siiyey ama ruuxiibaaba dee waxa weeyaan xasad iyo kula kacay ciddii kale la siiyey waa waxdii loo diiday ee laga manciyey ayaa shar haddana kaba yimi kaasna waan kaa maangelayaa sharkiisa oo wa shari maa manacta mina wixii aad naga manciday eedanna siin isagana sharkiisana waa isagoo waxyaalahaas ay ka dhashaan ka horena waa waxyaalaha aan sheegayo horeo kaba dhasho ayaan kaa maangelaya allahuma ilaahay xaqibna jeclaysiya ilayna anaga aliimaana iimaanka wazayinhu qurxi fii quluubina quluubtayada wakarih waati qur'aankatan in suurat lxujuraat wakarih ilaahw nacsi ilayna alkufra walfusuuqa walcisyaan oo macnaa ka dhig iimaanku mid aanu jecel lahay qalbiga iyagana noo qorxiyo hadduu ruuxu taa helana dee daacaadkii buu dadaalaya uu ku dadaalaya u ordaya wax kastana oo khayrkii iyo waxyaalahaasana bal maalan way u sahlanaanaysaa way u fududaanaysaa kufrigii iyo xumidii haddii ilaahay nacsiiyana dee uu ka dheeraanaya ka fogaanaya uma dhowaanayo weeye u ka dheeraanaya haddaba kufrigii iyo fusuuqi iyo cisyaankii fusuuqna waa daacadoo laga baxo ilaahuna nacsi wajcalna naga dhig min araashidiin dadka hanuunsan ilaahu naga dhig allahuma ilaahay tawafanaa nadil muslimiina waa khaatima fiican buu ilaahay weydiisanaya annagoo muslimiina oo khaatimada noo fiicne weeyo islaam nagu dil waaxyina noo noole muslimiina xaalan ahay kuwa hogaansamay adigaa ku hogaansamay oo taas ilaahuna noolee taas bu waalxaqnaa na haleeshay bisaalixiina dee taasna waxay keenaysaa dee kolley waa ti aan lahayn ducadii ruux isagoo ducaysanay inuu asbaabteedna laba yimaado in dadkii saalixiintaa la saaxiibo dadka aan saalixiinta ahayn kaba dheeraado kuwa saalixiintaana ilaahna haleeshe hayra khazaa'iya kuwa yaxyaxsan khajlisan dullaysan oo murugaysan xaal aanan nahayn walaa maftuuniina oo marka aadna haleeshinayso ama wafaad yimaado iyadoo dee aanan murugaysnayn iyadoonan xumaan aan samayn iyo waxaa madulinimo aan ku jirna ka khajilsanayn iyadoonaan fidnayn oo fidno aanan mid diineed iyo mid adduunyaba aanan nalagu asiibin amaanay nagu dhicin allahuma ilaahay qaatil la dagaalam halaag alkafarata gaalada aladiina kuwaasoo yasuduuna horjoogsanayo dadka ka mancayo can sabiilika diintaada wayukadibuuna beeninayo rasuulaka rasushaada wajcal calayhim yeel ridsaka cadaabkaaga oo cadaabka waa islamid une mal dee waa cadaabkiisa darabukaasi ridsigu noqon allahuma ilaahay qaatil ilkafarata aladiina uutuu lkitaaba gaaladan la siiyey kitaabka kuwaasna ilaahu halaag oo laba dagaalano halaag weeye cadibhum ilaah alxaq iyo ilaah alxaq ilaahay xaqa ahaayow taas weeya qaala caliyun cali baa wuxuu yihi cali waa ninkii xadiidka sheekha bukhaari ah waa imaamkii ina madiini wa samictu xadiidkan waan maqlay min moxamed ibni bishri baan ka maqlay wa asnadahu waanu tiiriyo isnaad buu u yeelo dee isnaadkiisu ku wariye laakiin walaa ajiibuhi laba imanayo aada ugamaan sugin aada ugamaan dabdin macnuhu waa maxay xadiidka ducadii waan aragnaye cali bnu madiine marwan ibnu mucaayo xadiidka ka wariyo sanadkaa leh waana kaa inoo soo dabdiyey nin kaloo isna xufaadii ummadda kamida waa moxamed ibnu bishrin alcabdi waa min rijaali saxiixayn laakiin labadooduba waa siday kaga wariyaan oo dee sheekhoodii cali baaba kaba warinaya iyagu toos ugama wariyaane laakiin cid baa udhaxaysa moxamed ibnu bishrin alcabdi waa nin aada u qiimo badnaayo oo dee kolley aqoon sare lahaayo waxaaba tilmaamaysa imaamkii abu nucaym fadl ibnu dukayn ayaa wuxuu hi maalintii aaskii markii laga dareerayay ama aaskii la joogay miscar oo imaamkii miscar uu dhintay ayaa madaxa taagay buansida waa kaa dee waxaa la odhan doonaa cid ka yaqaana ama uga aqoon badan xadiidkii miscar ma jirta imakaa lagu iman oo lagu weydiin walaa taasaa naftiisii gashay waaba isdheereeyey anoole imankay ku imanoo miscar axaadiistiisii baa lagu weydiin ninkan ay seleed moxamed ibnu bashirin oy axaadiistii miscar ka mudaakaroodeenoo deetuu yidhi waa ninkii markii hore taa islahaa adiga ubaaba dee markaa cid kaaga horeysa ma jirto ayaa toddobaatan xadiid oo axaadiistii miscara ayuu sheegay buuhi mid keliyaan ka gartay mid keliyaan ka gartay isaguna waa marka ninkaase haddaba wuxuu leeyahy ninkaas moxamed ibnu bashir xadiidka waan ka maqlaye isnaadkiisana wuu sheegay laakiin aad umaan dabdin buu leeyahoo maan sugin oo deeta sidaa daraaddeed lama imanayo imanka isaga riwaayadiisii ma warinayo waa snadow walaa ajiu bihi lamana imanayo weeye baabu ducaa cinda alkarbi wallahu subxaana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta